aniga iyo madaxweynehayna axmed goorgoor markii nala doortay wixii ugu horreeyay aan ballan qaadnay waxay ahaayeen in aan dib heshiis samaynayno dhinacyada naga soo horjeedana aanu qancin doono muddo ku dhawaad biloon hadda aan doorannahay shaqada ugu horreysay aan subax walba qabano waa inaan raadinaa dhinacyadii naga soo horjeeday shaqadii koowaad ee aan ku guuleysanana waxay ahayd madaxweyne xaaf oo run ahaantii deegaankaanna wax badan usoo qabtay madaxweynihii soo horreeyey madaxweyne axmed goorgoorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalino maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayayba waanu ka wada hadalnay waanaan ka heshiinay maalmahan soo socdana waad arki doontaan biyada shaacinta rasmiga ah hawshaas khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa la xaliyey si officially ahna waa loo shaacinayaa maalmahan ugu soo aadan kadib waxaana arrintaa ku dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino ahlu sunna waljamaaca oo ayagana deegaankan ayaa badan ka soo qabtay kudayo badan oo aanu samaynay oon heshiis ku dooneynay waa naga fashilmeen ugu dambeyn maantay waanu heshiinay waana is afgaranay marka caqabadihii na hortaagnaa ee galmudug hortaagnaa ismaheeda iyo horumarkeeda waxaan filaynaa inay intaa kusoo idlaadeen hadda waxaan ku jirnaa diyaargarowga caleemasaar ugu midaysan yahay oo ilaahay adduunyada galbahena ay kasoo muuqan doonaan madaxdii naga soo horjeeday hadduu aan lahaa xaaf iyo hadday ahaan lahaayeen ehlusuna waljamaacaba ay gabdahena soo fadhiisan doonaan ilaahay hadduu yiraahdo waxaana horteenaynaa midnimo galmudug oo mid ah ilaahay hadduu yiraahdo qorshaheena ugu horeeya ilaahay hadduu yiraahdo waxa weeye dowlad goboleedka galmudug dib u dhac badan baa ku yimid wakti dheerna waa ka khasaaray waxaanu rabnaa ilaahay hadduu yiraahdo inuusan wakti dambe ka khasaarin qorshayaal cadcad oo horumarineed waanu u dejinay qorshayaal dib u heshiisiineed oon dhammaan dadkii wax kala tabanayay aanu ugu talagalnayna waa u dejinay